maalin ka hor magaalada cadaado ee xarunta ku meelgaarka ah ee galmudug kalfadhi ay isugu yimaadeen konton iyo afar mudan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug uuna shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulkaasi waxaa xilkii looga xayuubiyey hogaamiyihii hore ee maamulkaasi cabdikariin xuseen guleed xilka qaadistiisa kadib muqdisho isagoo ku sugan ayuu cabdikariin guleed waxa uu ku dhawaaqay in sharci darro ay tahay xilka qaadista isagoona sheegay in deegaanada galmudug uu ku soo rogay muddo sagaashan maalmood ama saddex bil xaalad deg deg ah cabdikariin xuseen guuleed ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee galmudug iyadoo imaanshihiisa kadibna ay soo dhoweyn kooban u sameeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi dhinaca kale waxaa iyana jiray banaanbax ay dhigeen qaar ka mid ah bulshada oo ay kaga soo horjeedaan imaanshaha cabdikariin xuseen guuleed kuna taageerayeen xilka qaadistii lagu sameeyey guuleed ayaa imaanshihiisa cadaado kadib mar kale waxa uu ka hadlay mooshinkii xilka looga xayuubiyey waxaan u arkaa arrinta hadda cadaado ka dhacday inay tahay wax sharci darro ah wax fooqdo ah wax dowladda leeyahay in galmudug iyo maamulkeeda lagu dumiyo meelo kale iyo goobo kalena laga soo abaabulay ayaan u arkaa aniga sharciga kama weyni maxaa yeele sharciga waa kii la igu doortay baarlamaanka galmudugna kama weyni maxaa yeele waa kii doortay laakiin waxaan rabaa in baarlamaanku uu asaga sharciga ku socdo hoolka waa meel lagu shiro inay is shir aan caadi ahayn macnaha shir iska caadi ah inay ku qabsadaan dee magaaladaba waa ku shirtaa oo degmadaa ku shirto qaybaha kala duwan bulshadaa ku shirto laakiin dee kalfadhi baarlamaan hadday tahay waxa oo shirka u yahay kalfadhiga baarlamaan guddoomiye baarlamaanaa furo qaab sharcina waa ku furmaa marka dee aniga iyo maamulkaba kule daacna meesha ma joogin laakiin dee maamulku ma aqbali kara fawdo ma aqbali karo cid yeelaysaah fawdo haba yaraatee ma jirto xildhibaanaduna xildhibaan ahaan waa xildhibaan agteyda sharaf ku leh waa xildhibaana maaragtay runtii aniga kuwa isoo doortay waayo ixtiraam iyo qadarinay maamulkana ka mudan yihiin ana iga mudan yihiin laakiin dee cid yeelaysaah in fawdo la sameeyo ma leh in afar dhowr xildhibaan inta is abaabusho guddoomiyihoo maqan kala fadhigoon furnayn baarlamaanka hana loo furo kalfadhigan qabsanayna ay yidhahdaan hadii cid aqbali karta male adigu ma aqbashee shalay markii xilka laga qaaday cabdikariin xuseen guleed isla gelinkii dambe ee maalintaas waxaa isnaha wariyaasha muqdisho kula hadlay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo qudhiisu mooshin uu ka yaalo baarlamaanka galmudug waxa uu sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista xildhibaanada konton iyo afarta gaaraya ay kaga dhawaaqeen magaalada cadaado anigoo wadanka joogo guddoomiyihii ah qoraalna ka soo saaray isla markaasna in cid kale ay baarlamanka furto sharci ma aha sharcigu waxa weeye guddoomiyaha inuu baarlamanka furo isagaana xiri kara isagaana furi kara mar haddii guddoomiyihii uu joogay aanu furin oo markii horena uu xiray ma aqoonsan karno in maaragtay cid kale ay furto oo baarlamanka ay furto qodobka kaleete aan raba inaan ku daro wuxuu yahay baarlamanka waxa uu ku shiri karaa hoolalkiisa hoolkiisuu ku shiri karaa xafi meeluu leeyahay uu ku shiro oo lagu og yahay meeshaas waxa looga bedelan kara keliya waxa weeye markii dhibaata timaado oo ama meeshu dunto ama aan loo adkaysan karin ama dhisma ku socdo ama shaqa ka socoto ama hawle ka socota ayaa keliya laga wareegsan karaa inta kale lagama wareegsan karo waa in baarlamanka lagu shiro xildhibaanada mar kasta hoteello iyo iyo guryo iyo ayay ku shiraan oo waa ognahay laakiin ma noqonayso si ofishaala ma noqonayso wax cid lagu rido ma ahaanayso wax cid lagu dalacsiiya ma ahaanayso ma noqonayso sharci ma noqonayso guddoomiyihii jooga in shirkii la furo la guddoomiyana sharci ma aha sharci ma aha arrimarkaas waa ka digaynaa waxaan leenahay maaragtay munaasab ma aha ha loo hogaansamo sharciga ha la fiiriyo xeerarka sharciga hala fiiriyo dastuuraad leedihiin waxaad leedihiin xeer hoosaadaa leedihiin mas-uuliyiinaad tihiin sharaf leh wadankan wuxuu u baahan yahay agleel waad ogtihiin dowlad goboleedka galmudug waa dowlad curdan ah waa dowlad aan weli dhaqaalo samaysan waa dowlad aan weli gaarin meesha ay u socotay in waktigan lugaha lagu dhego oo maaragtay iska hor imaad la abuuro arrin saxa ma aha arrin saxa ma aha mana ogolaan karno raallina kama nihin intaasaan raba inaan idin ogeysiiyo xilkii in laga qaaday iyo inaan laga qaadin oo noqotay mid ay hadda isku hayaan mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa waxaa dhinaca kale iyana dhacdadaas siyaabo kala duwan uga hadlay siyaasiyiin iyo weliba xubno ka tirsan dowladda oo ka soo jeeda deegaanada galmudug axmed macalin fiqi waa mudano ka tirsan baarlamaanka dowladda soo socota kuwii laga soo doortay deegaanada galmudug waxa uu sheegay in xilka qaadista cabdikariin xuseen guleed ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dano gaara ka leh deganaansho la-aan ka islaaxda deegaanada galmudug waxaan ognahay in canaasiir kale oo doorashooyinkii u dambeysay ka qanacsan inay raaqan yihiin oo qadsoodayaala inay deegaankii iyagu qaskaas iyo ay ku wadaan marka waxaan leenahay xildhibaanada galmudug jiritaankiina iyo jiritaanka galmudug waa isku xidhan yahay in la ilaaliyo carab la qabo qof muana oo maamulka burburinaysana iyadana waxa weeye meel ma gaarayso oo waxa weeye wixii hallaabaa dadka galmudug oo dhan bay ka hallaabayaan waxaan maqlaynay warqado meela lagu dhadhejiyey waxaan maqlaynay maaragtay dad maamullo kale ka shidaal qaadanaya afkaoo galmudug linteeda ah dad meesha wada oo uga faa'iidaysanaya in galmudug meesha lagu burburiyo marka waxaan isleenahay ujeedo badan ayay ahayd iyo niman dad xildhibaano waayey oo iyaguna gadaal ka taagan xildhibaanada oo ku baraarujinaya